wasiirka maaliyadda maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhaban cad iyo ku hadalay dadaalada horumarineed ee puntland iyo weliba meeliyo maraayaan mashaariicda lagu fuliyo puntland goobo lagu fuliyi doon mashaariicda weliba ku mid ah laamiyada dekeda boosaaso xarumo muhiiman bulshada reer puntland wasiirka maaliyadda maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhaban cade iyo ku warbi mashaariicdaasay meeliyo marahayaan
hay-adaha kala duwan ee dowladda ee ka shaqaynaya dekedda shaqada aadka u wanaagsan ee ka socota saynu wada ogsoonnahay dekedda boosaaso waxay hormood u tahay ilaha dakhliga dowladda puntland waana hooyo dhaqaalaha halkan ka soo baxaya ama dakhliga halkan ka soo xaroonaya ilaahay mahaddiis waxaa ah in shaqo baaxad leh ay ka socoto gaadiidka isdaba marayo aad aragteen maraakiib leh doonyo leh sida ay maaragtay u soo siyaadayaan ilaahay baan uga mahad celinaynaa dowladda puntlandna waxay aad xoogga u saadhay inay hubiso in ganacsatada iyo ganacsigaba loo fududeeyo shaqadooda si loo hubiyo kobaca dhaqaalaha ee puntland iyo dhammaan soomaaliya iyo deriska ku xihan maxaa la yidhaahdaa puntland dekadaheeda awal dekadda boosaasay ahayd laakiin hadda dekad kalena way noo soo siyaado garacda oo saad la socotaan gaadiid badan ay si joogtaa u yimaadaan dhinaca la dhisayo ama jambiga la dhisayo ee dekedda oo boqol iyo konton mitir lagu darayo oo aad aragteen bilo ka hor inuu bilow ahaa haddana la dhammaystiray oo buuxintii sare iyo iyo maxaa la yidhaha shubabkii ay u harsan yihiin muddadaa koobanoo bilaha waxaan rajaynaynaan haddii lahayd mo sanadka intuusa dhammaan inay shaqo gasho oo maraakiibtii waaweynaana ay ku soo xidhanto maraakiib iyo doonyo badanna qaadi kara waxayna dekaddu ay sare u qaadaysaa markii ay dhammaystira haddii lahayd ma dhismahani dhammaado in gaadiid badan uu yimaado gaadiidka sida dhaqsada u laabanaya ama dhaqdhaqaaqa gaadiidka ayaa iyaduna kobci doonta taasoo qayb ka qaadan doonta in foliumka ama cadadka badeecada imaanaysa ka soo degaysa dekedda boosaaso ay aad u badato dadka reer puntland waxaan halkan runtii ku farxad gelinaynaa qaar badan baa laga yaabaa inaysan dekedda boosaaso soo booqan marka waxaan ku farxad gelinaynaa wax badan baad maqasheen dekedda boosaasaa la ballaarinaya ama la dhisayaae inaad maanta indhihiinna ku arkadhaan iyadoo dhammaada mashaariicdii kale waaweynaana iyaguna dhinacaas ay hareer socdaan hadday ahaan lahayd ayraboorrada hadday ahaan lahayd jidadka hadday ahaan lahayd dekeddii kale ee garacdo iyadoo laftigeeda gacanta lagu hayo wejigeeda labaad kii koowaadna dhammaado hadda shaqaynayo iyo wejiga labaad ee dekedda boosaaso laftigeeda oo kan markuu dhammaado ku xigi doona